saaad og tihiinba magaaladu baydhabo hadda waa degan tahay nabad waaye waxaasena soo galay oo yimid siyaasad musharax tartan baadi goob madaxweyne ummad badan oo mawaadin oo waddanka u dhalatay oo rabta inay ka tartanta baydhabo una tartanto kursigii madaxweynenimada siyaasaddaas ayaana soo gashay xoogaa waxaad mooddaa shaqadanadii siyaasadii baydhabo soo gashay dadkii badnaa oo yimid inay xoogaa furfur nagu riday siyaasadeed inayna soo gashay oo xoogaa dadku dabacsanaan ayaa ka muuqata ciidanku waxaan rabnaa inay ka feejignaadaan kana dheeraadaan siyaasaddan in laga dheeraado lagana fogaado shaqadii amnigoo annaga nagula ogaana inaan qabanno askari kasta waxaan faraynaa hay-adaha amniga ka tirsan gaar ahaan ciidanka booliiska waxaan faraynaa inay ka dheeraadaan siyaasadda haddii lagu arko cid allaaliya ciddii aan ku aragna inuu qof daba taagan yahay oo ma garanaysaa iyo barbagando iyo waxyaaba hadallaa iyo iyo inuu maaragtay qof u janjeero iyo ciddii lagu arkana tilaabo sharcigaa laga qaadaya tilaabo sharciga waafaqsana laga qaadaya qofka waxaa laga yaabaa inuu shaqadiisi ku waayo weliba shaqadiisii shaqadiiba inuu ku waayaa suuragal ah micni marka intay dhibaata kuu soo darsi lahayd adiga shaqadaaday qabsanin kastoo askariyow shaqadaada qabso